bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyo isnaayo waa arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha saddexaad ee maarso sannadda laba kun kow iyo labaatan qodobbada aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle oo bogaadisay dadaalada wacyigelinta ah ee ay wadaan dhallinyarada magaalada jowhar maamulka cisbitaal goboleedka jowhar oo diyaariyey xarun lagu karantiilo dadka la xanuunsanaya caabuqa covid sagaal iyo toban dhallinyarada magaalada jowhar oo ka hadlay saamaynta uu isticmaalka baraha bulshada ku leeyahay waxbarashada xubinta sarrifka iyo suuqada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibadda aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xayeysiimaha ay tigtok iyo instagram ku soo bandhigaan abiska ay dadka jidhkooda ku beddelaan oo walaac xooggan laga muujiyey
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaaliyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaaliyo toban oo fuli tillaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba mitir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal warka waxaa soo saaray cusmaan cabdalla cusmaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ahna waan idinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkaasi oo dhan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabeelle ayaa bogaadisay dadaalada wacyigelinta ah ee ay wadaan dhallinyarada magaalada tan jowhar wariyaha iyaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle cumar maxamed cumar ayaa waxa uu dhallinyarada isxilqaantay ee magaalada jowhar maalmahan ka waday qeybiinta afsaabka iyo wacyigelinta covid nteen ugu baaqay inay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada taasoo ku aadan isku xirka biyaha ay shacabku ay sameynayaan taasoo u baahan in wacyigelin buuxda laga siiyo shacabka maadaama ay yihiin dhallinyarada magaalada jowhar ayna yihiin kuwa shacabkooda fariintan gaarsiin kara
awalan middan dhallinyaradu geerina waxay tahay maadaama ay sameeyeen inay isilqaan ummadooda ugu shaqeeyaan inay dadaalkaas lagu jibaaraan ay ku biiriyaan xilliga hadda lagu jiro waa xilli maarsa ah waxaa laga leeyahay xilli roobaad ah sidaan wada ognahay reer johorne waxay samaynayaan haddaan fiirin waxay tahay inay isku xirayeen biyaha cid walba waxaad arkaysaa gurigeeda inay dhigtay dhowr taarik oo caraa haddii arrintaas shib laga yidhaahdo waxay noqonaysaa dhibaato weyn dhalinyarta waxaan usoo jeedin lahaa inay barnaamijkaas naftarkiisa wacyigelin ka sameeyaan biyaha laguma xiri karo caro waxaa lagu xiri karaa ama lagu looga hortagi karaa qof waliba inuu asaga ismootiyo biyaha laakiin haddaad samayso biyaha meeshay maray haddaad carab u gudiso waxay noqonaysaa dhibaato soo food saarayso ummada marka in dadka laga wacyigeliyo meeshay caradu ku xiri lahaayeen in hadday biyo fadhiistaan qey biyahaas furan si ay u tagaan goobii loogu talagalay dhalinyarta intaasaa raba inaan usoo jeediyo dhalinyaradan ayaa waxay dadaal u geliyaan in ay ka hortagaan dhibaatada ay shacabkooda danta yar ay la kulmaan ayna garab istaagaan iyagoo ah dhalinyaro is aruursatay kuwaasoo u taagan horumarinta deegaanka
maamulka cisbitaal goboleedka magaalada tan jowhar ayaa diyaariyey xarun lagu karantiilo dadka la xanuunsanaya caabuqa covid sagaal iyo toban wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
isbitaal goboleedka jowhar waa halka lagu baaro dadka looga shakiyo cudurka covid nneteen waxaa maalmahan ka socda qaadashada talaalka cudurkaasi looga hortago iyadoo isbitaalka loo diyaariyey saraakiil caafimaad oo u tababaran howlaha covid nneteen waxaana yaala sheebaarka lagu baaro calaamadaha caabuqaasi uu leeyahay agaasimaha guud ee isbitaal goboleedka jowhar cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan ayaa bulshada kula taliyey in haddii ay iskaga shakiyaan calaamadaha covid nneteen ay soo gaaraan isbitaalka si looga baaro
dadweynaha waxaan ka codsanaynaa cudur waxaa jira cudurka loo dhihi jiray coronavirus oo hadda aada u badan cudurkaasi waa cudur khatar ah laakiin wuxuu leeyahay ka hortag ma laha daweyn waxaan ka codsanaynaa marka dadweynaha walaalahay in cudurkaasi laga digtoonaado in cudurkaasi macnaha ka hortagiisa aan ku wada dadaalno qofkii cudurka laga helo waxaan ka codsanaynaa wuxuu noqon karaa qofkaasi qof badbaadiyey shacabka oo dhan ama qof laayay shacabka oo dhan haddii qoyskiisa uu ka bilaabo inuu ka ilaaliyo waa wax weyn oo wuxuu badbaadiyey qoyska laakiin qoyska hadduu ku fasaxo qoysku wuxuu xiriir la leeyahay ardada waxay xiriir la leeyihiin qaar iskoolka qaarna waxay laleeyihiin dugsiyada qur-aanka qaarna waxay laleeyihiin suuqyada wax lagu gata iyo dukaamada qof kasta oo ka tirsan wuxuu ku faafin karaa dad aada u fara badan buu maalintii ku faafin karaa qof kastana wuxuu xiriir la leeyahay qoys qoyskaasna wuxuu xiriir leeyahay dhammaan bulshado dhan marka qofkii laga hela cudurka dad baa laga helay badan oo magaalada aan u dirnay waxaan ka codsanaynaa qofkaasi inuu horta uu asagana isbadbaadiyo oo talooyinka dhakhaatiirta uu raaco uu noo yimaado qoyska uu la nool yahayna uu ka badbaadiyo wax yar buu ku raysanayaa ilaahay idankiis qof kastana waxaan ka codsanaynaa marka uu baxahayo teleefonkiisa iyo wixiisa waa ka qaadanaa wixii xanuun ah dhinaca kale agaasimaha ayaa sheegay in la diyaariyey xarun gaar ah oo loogu talagalay in dadka lagu badbaadiyo halkaasi oo ay yaalaan qalabka bukaanada lagula tacaalo sida ogsijiinsiyaha wuxuuna intaas raaciyey in qof walba oo xaalad khatar ah isku arka si deg dega loogu diri doono gaadiidka gurmadka oo uu macnaha la soo gudboonaado inuu dhakhaatiirta soo waco xarun oo waxaa jirto lagu badbaadiyo iisheeg ilaahay baa badbaadin kare loogu talagalay cudurkaas waxaa lagu diyaariya dhakhaatiir iyo daawooyin iyo kuwii khatar galo mashiin oo oksijiinka siiyo macnaha waa waa bahal yar oo aada muhiim ugu ah qofka haddii wax khatara uu dareemo inuu meeshaas si deg dega u tago haddii macnaha xiriirka uu ku xumaado xagga xataa innaga inuu toos noola soo xiriiro si aan ugu xirno waayo annaga waan ka horreynay waa isbitaal weyn oo caanoo la yaqaano oo dhakhaatiirtiisa iyo la yaqaano marka inuu si deg deg annaga noola soo xiriiro inta waxaa taallo ambalas ambalaskaas xitaa waxaan ugu diraynaa isla markaasaan ugu diraynaa guriga oo uu ku geyn karaa isbitaalka dad badan ayaa maalin kasta lagu baaraa isbitaal goboleedka jowhar oo ah halka ugu weyn ee lagu dabiibo dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaana maalmahan jira walaac la xiriira soo labkacleynta cudurkaasi oo kiisas badan laga diiwaangeliyey deegaanada maamulka hirshabeelle
dhallinyarada magaalada jowhar ayaa ka hadlay saameynta uu isticmaalka baraha bulshada ku leeyahay waxbarashada wariyaha iyaga mariimashi cabdi ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa arday badan ayaa baraha bulshada u isticmaasha dhanka wanaagsan kuwaas oo kaga faa-iideysanaya internetka inay kala soo baxaan casharo wax ku ool ah halka kuwa qaar ay u isticmaalaan inaysan ka faa-iideysan oo ay waqtigooda ku lumiyaan saara cabdi cabdulle oo kamid a dhallinyarada magaalada jowhar ayaa dhigeeda ka hadashay isticmaalka baraha bulshada horta ardayda jaamacadaha dhigtaan qaarna waxay u isticmaalaan dhanka wanaagsan qaarna waxay u isticmaalaan inay ku luusgareeyaan waqtigooda marka waxay ku yeelanaysaa qofkii aan u isticmaalo inuu wax ka faa'iido oo goglagareeyo waxay abihii jaamacadda lagu qaadanayay in uu cashiro badan helo haddii uu isticmaalo inuu dad kale la xiriiro ama connection kala sameeyo amaba waqti iskaga lumiyo oo guruubo saarnaado oo maanta dhan dad la sheekaysto uu qayliyo waxay ku noqonaysaa in waxbarashadiisii oo asiga maadaama qof heer jaamacad uu yahay waa age oo wuxuu joogaa oo asiga nafsadiisa wax badan een, uu u qaban lahaa Een, marka wuxuu sameynayaa haddii waqtigii oo la- inuu ka faa'iidaysto la rabo oo labaatameyada asuu ku jiro uu social media u- u isticmaalo in waqti kale oo aad dad kale in loola hadlo amaba waxyaabo oo aan anshaxa lahayn oo fiirsado amaba een, maxaa la dhihi jiray uu sameeyo oo qofkan jaamacadda meel hebel oo u jira haddii aad meel hebel aa u jiri lahayd asiga camal aa noqon lahayd inuu hami noocaas iska soo jarto marka qof hami noocaas ku jiro een, oo internetka waxyaabahaas ka arkaayo jaamacadihii gudaha oo ku dhiganayo wax oo niyad niyad ah uma haynayo Een, si weyn ay u horseedi kartaa dad badan oo waxaa jiro oo dadkaas hebel meel hebel oo taga si hebel oo wax u barta ana sidaasoo kale haddaan wax u baranaynin waa inaan tahriibaa dhahayo oo hadda griiga ku- een, ku dayacan turkiya ku dayacan yihiin libiya ku dayacan yihiin waana dadka ugu badan oo dadka wax bartay waa waxa baxay maahan dadka oo aan wax baranin maba lahanba hamigaas oo inay u ordaan marka dad yar laga reebo marka dadka wax bartay waxay arkayaan waxyaabihii dadkii kale ay helayeen hebel meel hebel oo tagay anoon tagin wax ma baranayo qofkaas markuu niyadiisa bargaraamkaas ku bargaraamiyo meel uma socdo qofkaas oo inuu wax ku bartay ah Ee, wuxuu u socdaa inuu meeshii gaaro barbaleem waxaa saameynaya marka in waxbarashadiisii dib u dhacdo oo ardaygii lumiyo waqtiga ou lahaa uu ka faa'iidaysan lahaa inuu wax ku barto waxaana soo badanaya in dhallinyaro gabdho iyo weli isugu jira ay isticmaalaan baraha bulshada iyagoo ka helaya faa'iidooyin badan balse marka loo fiiriyo waxa uu leeyahay khasaare ka badan inta u isticmaasho faa'iidada gaar ahaan ardada iskuullada dugsiyada dhexe sare iyo kuwa jaamacadaha sidoo kale bulshada ayaa qaarkood waxa ay ka sameeyaan lacago iyagoo qaabab kala duwan u isticmaalaya kana sameynaya ganacsi ay ku heli karaan dhaqaalo
weli waxaad dhegeysaneysaan warka habeen idaacadda eesana ee magaalada jowhar markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeennimo waatan waryahayaga xaliima cali ibraahim oo inoo soo jeedisa
waa mahadsan tahay cabdiwahaab cadow maxamuud dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka dolar waxaa suuqyada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga kiilada bisbaas waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa lixdan kun oo shilinka soomaaliga shantanka canlin dhanaan waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga dhegeystayaal waa nageynta xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar ee warka habeenimo aan dib idinkugu celiyo qeybaha kahara iyo cabdiwahaab cadow maxamuud
aan halkaas kaga gudubno dhegeystayaal xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeennimo markana akhbaaraadka dibadda xayeysiimaha ay tiktok iyo instagram kusoo bandhigaan abiska ay dadka jirkooda ku beddelaan ayaa walaac xooggan laga muujiyey barnaamijyada abis ee lagu bedelo muuqaalada jirka ee lagu xayeysiiyo tiktok iyo instagram ayaa abuuray dhibaato dhinaca cuntada ah oo ay la kulmeen dhallinyarada sida ay sheegeen ururada samafalka xayeysiimahaas ayaa lagu qeexaa sida abiskaas loogu adeegsan karo in lagu bedelo sawirada muuqaalka sida in la isku caateeyo ama murqo aan jirin lagu samaysto hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya ka hortagga dhibaatooyinka la xidhiira cuntada ayaa sheegay in shirkadaha tiknolojiyadda looga baahan yahay inay dib u eegis ku sameeyaan saameynta ay qaar ka mid ah adeegyadooda ku yeelan karaan dadka nugul walaaca ugu weyn ayaa ah in xayeysiimahaas ay dadka ku marin habaabiyaan dad jirkooda dhisan yahay iyagoo ballanqaadaya in haddii talooyinkooda la raaco uu qof walba jirkiisa sidaas u ekaan karo qaar badan oo ka mid a dhallinyarada ayaa la sheegay in iyagoo talooyinkaas qaadanaya ay cuntada ka go-een dhibaatana ay kala kulmeen arrintaasi tiktok iyo instagram ayaa sheegay in abiska ay u oggolaadeen bogagooda aysan ku xadgudbin shuruucda xayeysiimaha laakiin maamulka tiktok ayaa intaas ku daray inay dib u eegis joogto ah ku sameeyaan nidaamkooda shaqo shirkadahan qaybta ka ah baraha bulshada ku xiriirta oo dadka isticmaala ay u badan yihiin dhallinyarada ayaa sanadkii lasoo dhaafay mamnuucay xayeysiimo ay sameynayeen abiska dhiirigeliya in cuntada laga soomo ama la isticmaalo daawooyin xaddhaaf ah oo lagu dhimo miisaanka qofka warkii oo aad dhegaystayaal caawa kala socoteen idaacadda haysanaya magaalada jowhar oo idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiwaab cadow maxamuud isla markaana inoo farsameynay injineer zaki waa inageynta intaa warka warkiisa hay ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciddii warka nagaseegu waxay dib kaga daalacan kartaa websaytekeenna raadiyo isnaay doodesow